bismillahi raxmaani raxiim horta aad iyo aad baan v o idinku mahadnaqayaa cakulle adiga iyo asxaabtaadaba runtii maanta maalin farxad lay noo ahayd annaga iyo ardayda somalilanba guud ahaan horta sanadkani waa sanad ay ardaydu abgreni samaysay oo aad xaaladoodu u fiicnayd runtii cilada yaryar baa iska jiro moobile iyo waxaasumaana yar kadeeda mooye laakiin ardaydu runtii ardaydii wanaagsaneyd o dhan way dadaashay sanadka haddaan kuu haddaan taabto tirada ardayda u fadhiisatay dugsiyada sare waxay ahaayeen waxayna ahaayeen afar iyo toban kun oo arday iyo waxoogaa dabadeeto waxaa gudbay saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo afar iyo siddeetan oy micnaheegu tahay ninety seven percent baa gudbay boqolkiiba saddex baa dhacay waayo waxaa dhacay boqol afar boqol iyo lixdan arday oo u dhigmo boqolkiiba saddex brimaryga tirada guud waxay ahaayeen ardaydu haa labiiyo labaatan kun sagaal boqol iyo jarsaro dabadeeto waxa ka waxaa ka gudbay koob iyo labaatan kun afar boqol iyo lix iyo konton oo micnaheegu tahay ninety four percent ayaa gudbay waxaa dhacay markaa kun saddex boqol koob iyo soddon oo micnaheegu tahay six percent horta saasay wax kala noqdeen waa marka la isku wada daro runtiina waxa weeye sanadkan waxaad moodaa ina upgrading sameeyeen sanadkii hore marka la barbar dhigoonu garab barbar dhignay boqolkiiba shan ayay ardayda gradeku kor u kacay waxa kaloon sanadkan samaynay analyse fara badan oonu ku ogaanay bal sida tuulooyinka iyo magaalooyinka ukala u kala fiican yihiin waxaad moodaa badidoodu inay fiicnadii u badatay tuulooyinka taasoo noo aaninayna inay tahay technolojiyadoo ku yar inaga waxaad moodaa waxoogaa magaalooyinkii waaweynaa meelaha ugu liitay waxaa ka mid ah hargeyse iyo boorame iyo meelihii caasimadaha ahaa marka waxa weeye laakiin haddana sida ay tahay iyagu dhowda hargeysi iyo boorame iyo burciyo waxay tiradooda badan ardayda weliba hargeysa waxa weeye gobolladay u dhigan tahay weliba wax dheer tahay marka loo eego gobollada dalka kale iyo iyada iyadaa wax dheer tirada ardayda ardayda dugsiga sare oo kale dugsiyada sare oo kale ardayda afartaa boqol iyo lixdanka inay u badan yihiin hargeysa marka sababta maxay isteed haa waa tirada guuda waaniga kule waxaa laga yaabaa sixty and above percent populationka ardayda student populationka waa hargeysa sidaa dartood hadad saasaanay u fahmayn waxaa la moodaya gobol caadiya maaha hargeysa waa kayra caadi goboladuna waa way ka nambarayar yihiin markaa markaa dhinaca loo eego waadiga arkay waa three percent de waxba maaha markaa haddii la eego sanadkii hore haddaad u eegtaan dhicista ardaydu miyay ka yartahay sanadkan mise kan baa badan hadda me sanadkan bay yartahay aad bay sanadkan u yartahay marka ma xataa loo eego dhaxa iyo iyo saraba sanadkan aad iyo aad ba hoos dhiciddu u dhacday runtii waxaad kaloo yalow jiro hadya jerniyoo ka cawdnaa oon jecelahay mataqaanaa inaan waalidka kala dardaarmaya ardayda aniga bahalkaasaa maskaxda ila wadaaga mobilka mobilkaasi waxa weeye cadaalad darro fara badan buu hogaaminayaa ardaygii wax yaqaanay iyo ardaygan waxba aqoon la kala garan maayo mar hadday meeshu yimaado mobil iyo jiiti marka waxaan ilaahayna uga baryaynaa inuu ilaahay quluubtooda ka masaxo ardayda somalilan mobilada waktigaad ku dhawaaqi jirteen guddoomiye dadka qaar waxay leeyihin waxoogaa daahid ama habsan baa dhacay haa waxoogaa laakiin ma badna waa waa maalmo waxaana runtii sanadkan jiray ardayduna way aad way soo korodhay oo tiradii hore intii way ka kororsanayd waxaa kaloo jiray analyse fara badanna sanadka waanu samaynaynay ood ka arki doontaan tifiyada iyo wax wasaaradda waxbarashadaanu haa oo yaa doonaysa inay ogaato si ay ula xisaabtanto maamulayaasheeda iyo macalimiinteeda inaanu analyse fara badan la samayno dabeedse kaasina wakti buu qaataayo dee waad garanaysaa statikiska marka la yidhaahdo ha la dabagalo beermaadaa loo dabageliya waxaa la dhahaa tobankii maado tee liidata ardaydu tay ku liidatay taana habkaana runtii waanu samaynaynay waxa kaloo had iyo jeer keena markay tirada ardaydu badataba wakhtigu waa laga yaabaa inuu dib u soo yordhaco haddaanan hore ka bilaabin sababtoo ah waxaa laga yaaba cakulow inaad maal saddex maalmood raadiso khadar maxamed cakulle warqadiisii oo kurkiina la hayo intii kalena la laayahay waayo waa number siraa lagu qoraa marka waa ardaygan da laskama imaajin garayn karo waa in la baraa markaa habar fadhida lagdan wax uga fududa ma dhib yara hawsha meesha taalaa laakiin dhileegaasi wuu jiray waanan ku dadaalayna inaanu ku beegano waktiga jaamacadaha runta ugu dambeyn waxaa la yidhahdaa imtixaanka cid baa idinka gacan siisaa ee somalilan ka caawisaa sugnaanshihiisa ilaalintiisa hore marka laga yimaado dhaqaale ahaan ma cido matalan ingiriiska oo kale iyo dalal shisheeye ma cid baa idinka gacan siisa mise idinka iyo muwaadiniino hay-adda imtixaanaad kunba ka howlga waa wax lagu qoso runtii weligeed may dhicin waxa weeye imtixaankaa ilaalintiisu muddada aanu soo maamulaynay wadaadka halkaa fadhiyo guddoomiye ku-xigeenka xasan maxamed qanile iyo aniga iyo inta nala shaqaysa ayaa ilaahay mas-uuliyadda ku asturay weligeed cid naga caawisa xataa markay iyaduna caawin jirtay weligood nagamay caawin security imtixaanka securitygiisa waxa toos uga mas-uula staffka reer somalilan ee xafiiska imtixaanaadkaa waana ilaahay fadligiisa weligeedna wax nagama bixin intaa ay ka baxeen gobolada hareeraha iyaga ah iyo meel walba waxaaba filana caalamka waxaanu ka sugayna waxaan la yidhaahdo abaalmarin inayna siiyaan waxaanu nahay dowladda yar aan la aqoonsanin weligeed imtixaankeegu bixin intaan nagu xeeran oo dhan meelan imtixaan ka bixina ma jiro ilaahay baanan maxad ugu haynaa maxadda ilaahay baa iskale ma jira khadra gudoomiyaha gudoomiya imtixaanaadka qaranka daawud axmed faarax aad iyo aad baad mahadsan